بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حنكون أحجني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان عشر كبقول سقاشن إيا سقال وحنكون شرحينا سؤاشا بقول إيا لحدا su-aashii ka horreysay wuxuu inoogu soo bilaabay ixsaankii tanna labaadna wuxuu kaga hadlayaa ixsaankii marka labadaas su-aalood ayuu ixsaanka kaga hadlay oo martabatul ixsaan waa inagii niri markuu ka soo baxay martabatul eh, islaam uu ku xijiyay haddana martabatul iimaan ayuu haddana wuxuu keenay martabatul ixsaan sida xadiidkii jibriil uu ku socday waxa uu yidhi marka su-aashan markuu adiladii inoo soo sheegay oo shan aayadood iyo laba xadiis uu u deliishaday ixsaanka ayuu waxa uu yidhi su-aashan boqol iyo lixdan bima fasara nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam maxay tahay macnaha ixsaanku ixsaanu lcibaada muxuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam jawaabtu wuxuu yidhi fasarahu nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam biqowlihi markii la weydiiyey oo jibriil uu ku yidhi akhbirnii can alixsaan qaala nebigu wuxuu yidhi alixsaan an tacbud allaha alle inaad caabudid weeye kaannaka taraahu sidii adiga oo arkayo kale kaafku waa litashbiih kaannaka waa adigoo taraahu arkayo oo kale sidaad hor taagan tahay oo maqaamu lmushaahada la yidhaahdaa adoo hor taagan oo kale markaad caabudaysid saaad u caabudi lahayd waxaad sawirataa adoo qiyaamo inta tegay adduunka ilaahay lagu arki mayee ilaahay hor taagan oo lagu yidhi tuko sidaad u tukan lahayd khushuuca iyo wanaagga iyo waxa weeye dadaalka aad ilaahay hortii saad u samayn lahayd hadda cibaadada markaa geshidna sidaa samee waayo ilaah baad hor taaganta waxay idhi fa in lam takun taraahu haddaad tahay fa in lam takun taraahu haddaad tahay midaan alla arkaynin ay adduunka ina ilaah- ilaahay ma arkayno fa innahu yaraaka isagaa ku arkaya tanna waxaa la yidhahdaa muraaqaba tan hore waxaa la yidhahdaa martabatu lmushaahada tanna waxaa la yidhahdaa martabatu lmuraaqaba waa fasiri doona shiikhaa fasiraya waxa uu yidhi fabayana nabiyu sala allahu alay slam nebigu waa caddeeyey anna lilixsaani ixsaanku inuu leeyahay waxa weye inuu yahay calaa martabatayn fa aclaahumaa midda sare waxa weeye waa an tacbud allaha kaannaka taraah waa martabatu lmushaahada martabatu lmushaahada weeye macnaheeduna waxa weeye buu yidhi shiikhu waxa weeye qofku qalbigiisa inuu ku soo xaadiriyo siduu ilaahay hortaagan yahay marka qofkii markuu cilmi yeesho oo diintii barto oo wanaaggii helo oo khushuuci oo wax walba ayaa qalbigiisii marka waxa uu noqonayaa dadaalka uu dadaalayo iyo si u dadaalayo ayaa markaa wuxuu noqonayaa inuu yahay waxa weeye mushaahid oo kale martabatu lmushaahada la yidhahdaa waana dee martabada nebiyada iyo dadka wanwanaagga badan ay gaaraan maaha dadka oo adduunyadu mashquulisay ee waa dadka ambiyada iyo rususha iyo awliyada ilaahay oo dadka aad iyo aad u dadaalay darajada ay gaaraan weeye oo qalbigoodu uu waxa weeye ilaahay toos u xiran yahay waana inuu camalkii sameeyaa waxa weeye isaga oo ilaahay hortaagan macnaha biqalbihi ayuu wuxuu ka dhigayaa basiira inuu arkayo oo kale markaasuu wuxuu samaynayaa camalkii itqaaninayaa oo dadaalayaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markay caaisha ku tiri rasuulka ilaahay ow ilaahay dembigaaga hori dembigaaga dembigii dambaba wuu ku dhaafay maxaad saan u- ugu dhibtoonaysaa oo lagu hidildillaacayn si u taagnaa markaasuu yidhi yaa caaisha afalaa akuunu cabdan shakuuraa idan marka darajadaasoo kale ayaa la yidhaahdaa darajatu المشاهدة adoo arkayoo kale aldarajatu thaaniya midda labaad waxa weeye martabatu thaaniya waxa weeye waa almuraaqaba waa xadiidka inta dambe uu nabigu wuxuu yidhi fain lam takun taraahu haddaadan adigu alle arkaynin fa innahu yaraaka isagaa ku arkaya idan haddaad markaa darajatulmushaahada gaari weyday waxaad gashaa darajatulmuraaqaba munaaqabadu waa is-ilaalin weeye macnaheeduna waxa weeye meel ilaahay uu kaa doonay yuu kaa waaye meel uu kaa nahiyeyna yuu kugu arag waa maxay macnahaas ay wixii ilaahay kuu diray oo cibaado ah yaan lagaa waayin wixii ilaahay kaa nahiyey oo kaa xarimayna yaan lagugu arkin adoo samaynaya markaasaad muraaqabadii la timid waa is-ilaalin weeye waxa weeye maanta qofku markuu dad ka baqayo walilaahi almathalu laclaa wuu is-ilaaliyaa ma rabo inuu meel dadkaasi ay ku arkayaan inuu yimaado idan marka is-ilaali weeye oo muraaqaba samee oo waxa weeye allah waa kuu jeedaa waa alraqiib wuu ku ilaalinayaa idan marka waxaad samaynay sidoo dhan u arkaaye is-ilaali waay taana waxa weeye waa dadka mu'miniinta darajadooda ay leeyihiin oo waxa weeye dadaalaya oo waxa weeye aad u dadaalaya oo qofka muraaqaba hadduu sameeyo qalbigiisu waa xasilayaa khashiye iyo cabsi baa gelaysa wixii xumaayoo dhan ilaahay dartii buu uga tegayaa wuxuu helayaa markaa idmi'naanu lqalbi ayuu helayaa oo diinta ilaahay buu ku xasilaya wixii xumaa oo dhanna wuu ka tegayaa wuxuu isleeyahay ilaahay hadduu kugu arka waa khatar waa idan labadaa darajo buu leeyahay ixsaanu lcibaada marka laga hadlayo ixsaanka marka tani ma aha tacriifta ixsaanka maaha waxa weeye macnaha ixsaanu lcibaada marka la samaynayo baa labadaa darajo u qaybsanta laakiin ixsaanku waxay dhahan culummadu waxa weye waa inuu qofku dhammaystiraa iimaankii iyo wanaaggii iyo wax walba dhaahiran wa baatilan oo kaamil uu qalbigiisa ku noqdaa kamaalul iimaan uu la yimaadaa wanaaggaa ku dadaalaa amaa markuu cibaadada ku dhex jiro labadan waa inuu u qaybsamaa oo derajada hore ku dadaalaa hadduu derajada hore gaari waayo midda dambe waa inaan laga waayin oo muraaqaba sameeyo haddaba markaa waxay culummadu caddeeyeen xadiidkan laga qaadan mayo qofku inuu allah arki karo fi dunya waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa caddeeyey tacallamuu buu yidhi tacallamuu barta oo ogaada oo cilmi u yeesha annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu ilaa aad dhimataan inaydan ilaahay arkaynin taas qalbigiinna geliya oo xaqiiqo ah oo haddii adduunkan idinku arkayso allaah nabiyullaahi muusa waa ilaahay uma diideen innaka lan taraani buy ima arkaysid idan marka adduunka inta la joogo ilaahay la arki mayo oo taa ilaahay baa xukumay laakiin aakhira mu'miniintu waa arkayaan liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira marka sidaa daraaddeed nebiguna waa tilmaamay innakum laa tudaammuuna fii ru'yatii isku ciriiriyi maysaan sida idan dayaxa laylatulbadriga jooga aad u arkaysaan oo kale ad u arkaysaan idan ilaahay waa la arkaya ilaahayna nagu irsaaqo dadka mu'miniintaabaa arkaya ahlu jannaha arkaya markay wanaagga iyo halkaa nicmada ilaahay u siyaadiyo amaa dadka qaarkood waxa ay sameeyaan oo nimanka khulaatu suufiya oo waxa weeye dhahaya waxa weeye kashfi baanu gaarnay darajatulkashfi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ku khaldamay oo ku odhanaya anigu kashfi baan gaarayoo ilaahay baan toos uga qaataa wax walba oo xadathanii qalbii can rabbi waxa weeye markaa arrintaasi waa ghula- ghuluwi weeye waana wax khaldan weeye diinna ma aha cibaadada ne- khalqiga ilaahay nebi maxamed baa ugu fadli badnaa oo khayru khalqillaahi ahaa oo waxa weeye habeenkii leylatulmasraa walmicraajna culummadu ay tilmaameen sida axaadiitii inuu nebigu arkay allah subxaana wa tacaala cid marka ka khayr badan oo nebi maxamed ka khayr badan koomkan ma imaan nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam saacaddii ugu dambaysoo sakaraatulmowtka uu ku jiray waa tii salaa salaa uu ku- salaada loo soo garabgelayey oo uu tukanayey marka meel cibaado looga kor qaaday qof bilow aadniya cibaadadu laba jeer bay ka joogsataa waa markuu noqdo marfuucul qalam oo qalbigiisi maskaxdiisi ay baaba'do oo qofku waayeel noqdo oo maskaxdii tirtiranto waa marfuucul qalam waxba lagama rabo iyo marka uu dhinto labadaa waxaan ahayn oo cibaada ku joogsataa ma jirto marka qofkii sheegta wax kale oo yidhaahdaa darajaan gaaro cibaadada laga kor qaaday waa hawadiisa iyo shaydaan iyo ibliis ayaa u waxyooday walciyaadu billaah marka insha allahu tabaaraka wa tacaala ixsaankii labadaas su'aalood ayuu ku soo koobay kabacdi wuxuu geli doonaa didul iimaan iyo wixii iimaanka ka hor imaanaya insha allahu tabaaraka wa tacaala waynu arki doonaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin